wasaaradda waqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxay magaalada baydhabo ka daafuratay kulan ku saabsan xoojinta ilaalinta culimada iyo haweenka ee ku aadan dhanka dhaqanka iyo xalinta khilaafaadka kulanka oo ay ka qayb galeen culumuudiin haween odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa daafurkiisa goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan golaha wasiirada koonfur galbeed la taliyaha madaxweynaha agaasimayaal iyo mas-uuliyiin kaleeto ugu horeyna wasiirka wasaaradda awqaafta i arrimaha diinta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo daafuray kulankan ayaa ka hadlay muhiimadda uu leeyahay wuxuu ka hadlayaa xoojinta kaalinta culimmada ay ku leedahay iyo haweenka ay ku leeyihiin xalinta khilaafaadka sidaan ognahay runtii kaalimaha ay leeyihiin haweenka waxaa liid u ah wasaaradda haweenka oo maanta ay joogto oo ah hooyooyinka hooyadood wasiiradda haweenkayaa joogta culimaa diinkana waxaa jooga aabyaashoodii oo annaga ah wasaaraddii awqaafta iyo arrimaha diinta dhammaan marka dowlad dhis iyo dal dhis markii la yidhaahdo muhiimadda ay ka leeyihiin wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta maanta ma qeexaysay diinteena suubana qeexday maxaan ku yidhahdaa doorka ay haweenku leeyihiin haweenku maaha doorkooda haween la xaqiri karo door la xaqiri kara ma aha iyaga way doodaan waxaan rabnaa maanta inaan dareensiino wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta inay ku garab tahay haweenka soomaaliyeed khaasatan kuwa deegaanadan koonfur galbeed wasaaradda haweenka iyo wasaaradda awqaaftana inay iskaashan doonaan ay garab buuxa u yihiin inaan maaragtay lagu sameynin haweenka heebsooc lagu ekeenin keliyaha inay guryaha ku ekaadaan insha allah haddii ilahay raalli ka noqdo dhanka kale qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay kulankana ayaa ka mahad celiyey sheegeena muhiimadda uu leeyahay haween weynaha soomaaliyeed gaar ahaan haweenka koonfur galbeedna way ogtihiin in mar walba iyo nheeliyin nabadaynta iyo horumarka iyo caafimaadka iyo waxbarashada in markastiyo nduubiyin iyo markhaati lakuwadeeyo ka wasaarad ahaanna way diyaaranaynaa in culimaaudiinka iyo bulshada qaybo kala duwan yoo la shaqeeyaan haweenka waana garab istaagayna way mahadnageey wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafka oo barnaamijkunha agaasimi wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha runtii doorka wasiir nuur sidow baaba usleeyey door la xaqiro korme e wasaaradda hortiis yani magac ahaan an noolayta an roogti laakiin wasaarad nooloog oo muuqata mahayna wasiir dadaalada adawada isku xirka culimaaadiinka iyo dhallinyarada iyo haweenka kii bogaadiyaan waana kiinka mahadnagaan saas ayay isku dhex jiraan haweenka iyo culimmadii iyo mataqaanaa odayaasha odayga lagama maarmo haween lagama maarmo dhallinyara lagama maarmo runtii nin walbo doorka uu leeyahay wuu yaqaanaa xalinta khilaafaadka xambalayo iyo bogaadin u dirayaa wasaaradda diinta awqaafta runtii oo mataqaanaaye kulankan aad u qiimaha badan ay uga casuuntay aada u bogaadinayaa mahad celin gaar ah sababtoo ah barnaamijka wasaaradda cadaaladda amniga ay waday hore usii waday oo bil walba ay qabato oo ayadana qayb ka mid ah waay tan si mataqaanaa wasiirka oo u xasuusiyo doorka ay ku leeyihiin culummada kulankan ayaa la filayaa in uu wax badani ka tari doono dhaqanka iyo sidoo kale xalinta khilaafaadka ee ku aadan bulshada qeybaheeda kala duwana